أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب ذوي الأرحام هذا مثل باب ميراث باب حكم إرث ذوي الأرحام dawil arxaamka dhaxalkoodii dhaxalkaas xukunkiisii ayuu baab yahay halkan sheekhu wuxuu uga hadlay mas'ale la ysku khilaafay oo madaahibtu ay isku khilaafeen dadkan la yidhaaho dawil arxaam dhaxalka wax ma ku leeyihiin imaamu shaafici raximah llahu tacaala imaam malik abi xaniifa saddexdaa madhab iyagu waxay qabaan dawil arxaam dhaxal waxba kuma laha waxba ma dhaxlaan dawil arxaam amaa xanaabilada waa imaam axmede imaam axmed isagu wuxuu leeyahay dawil arxaamku dhaxalka waxbay ku leeyihiin dawil arxaamkana waxa weeye dee ulajeeddada un laga leeyahay waxaa weeye waa man laa sahma lahu walaysa bicasabatin man laa sahma lahu walaysa bicasabatin wixii nasiib muqadarana aan lahayn casabana aan ahayn oo ruux asaga la casameeyo ama asagu wax casameeyo aan ahayn kaasaa waxaa loo yaqaanaa dawil arxaam dadkaas marka dawil arxaamka ah xaafidku wuxuu ku leeyahay wahum casharatu asnaaf ilaa toban sinfiyay gaaraya alkhaal abtigii iyo walkhaalatu habaryartii iyo waljaddu lilum iyo wawaladulbinti wawaladu lukhti wa bintu lakhi wa bintu alcammi waalcammatu eeddadii waalcammu adeerkiiyo lilummi oo aabbaha ku hooyo bis ah wa bnu lakhi lilummi iyo waman adlaa ruuxii ku soo dhowaaday biaxadin minhum intaas aanu soo sheegnay ruuxii dariiqooda ku yimaada oo isaga ku dhowaada intaasaa waxaa la yidhaahaa dawil arxaam marka dawil arxaamkaas calaa qowli اljumhuur irthi waxba kuma lahan dhaxalka waxba kuma lahan ilaa xanaabinada mahani imaam axmed isagu wuxuu leeyahay dhaxalkii waxbay ku leeyihiin oo haddii la waayo dadkii casabadii iyo dadkii sahmiga muqadarka lahaa iyagaa ku xiga oo dhaxalkii yeelanayuu leeyahy imaam axmed qaala imaamu الbukhari raximah اllahu tacala xadaثana isxaaq bnu ibraahim waa ibnu raahaweyh alxamdali lmarwasi qaala wuxuu yihi isxaaq qultu waxaan ihi abi usaama waxmaad ibnu usaamata alkuufi xadaakum idriis miyaa idin sheegay waa idriis ibnu yaziid alkuufi qaala xadaanaa dalxatu dalxatu bnu musarif can saciid ibni jubayr can ibni cabaas fii tafsiiri qowlihi tacaala qaala tacaala ilahi wuxuu yihi jala jalaaluhu walikullin mid walba jacalnaa waxaan u yeelnay mawaaliya qaraabo isaga la xidhiirta ayaan ruux walba u yeelnay mimaa iyoladii kii ayaana qaraabadaas wax uga yeelnay taraka alwaalidaani labadii waalid ay ka tageen ee walaqrabuun labadii waalid iyo qaraabadu hantidii ay ka tageen ayaa nasiib uga yeelnay waaladiina kuwii caqadat aymaanukum midibyaalkiinnu midigyaalkiinnu kuwii ay xidheen oo ballanka ay la galeen fa aatuuhum nasiibahum nasiibkooda siiyuu yidhi ilaahay jala jalaaluhu qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi markuu aayaddan fasirayey kaana almuhaajiruuna asxaabtii muhaajiriintu waxay ahaan jireen xiina wakhtigii qadimu lmadiina magaalada madiine markay soo galeen yarisu alansaariyu almuhaajiriya ruuxa ansaarigaahi wuxuu dhexli jiray ruuxa muhaajirka ah oo wuxuu ku dhexli jiray biukhuwati aliimaan ukhuwatu liimaan iyo ukhuwatu lislaam ayaa laysku dhexli jiray duuna dawi raximihi shaksigaas qaraabadiisii qaraabadaas kuwa u saaxibkaa sokadoodii dawil arxaamkii kuwii ka sokadiisuu dhexli jiray ansaarigu muhaajir wuxuuna ku dhex jiray lilukhuwati liajli ukhuwa walaaltinimada darteeduu ku dhexli jiray allatii ukhuwadaasoo aakha nebiyu nabigu uu walaaleeyey sala allahu alayh wasalam baynahum bayna asaxaaba saxaabadii dhexdoodii nabigu uu walaaleeyey sala allahu alayh wasalam falamaa nasalat haadihi alaaya aayaddani markay soo degtay walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi nasakhat aayaddaas ahaa ayilmu'aakhaata fi ddiin lamiirka sidaasaan u celinaynaa nasakhad aayaddaasaa nasakday haa ay ilmu'aakhaata fi ddiin walaaltinimadii diinta oo laysku dhexli jiray aayaddanaa lagu nasakhay uu yidhi ibnu cabbaas laakiin agharu lmufasiriin iyagu waxay leeyihiin waxaa lagu nasakhay aayaddanaa wa ulul arxaami bacduhum owlaa bibacdin fii kitaabi illaah aayaddaasaa lagu nasakhay leeyihiin agharu lmufasiriin si waa ibnu cabbaas ibnu cabbaas wixii ka soo haray waxay qabaan wa ulul arxaami bacduhum owlaa bibacdin fii kitaabi illaah in lagu nasakhay ukhuwadii laysku dhexli jiray ukhuwat ddiin allatii ukhuwadaasoo aakha nebiyu nabigu sala allahu alayh wasalam uu walaaleeyey baynahum saxaabada dhexdoodii falamaa nasalad markay soo degtay walikullin jacalnaa mawaaliya qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi nasakhda aayaddaas ahaa ayilmu'aakhaat fi ddiin ayadaa nasakday waaladiina caaqadat aymaanukumna mansuukhatun usoo qadar khabarkii waaladiina kuwii caaqadat aymaanukum aayaddaas iyaduna mansuukha aayadda ayadana waa la nasakhay oo waxaa weeye waa walaa'u lxilfi walaa'u lxilfi iyo walaa'u ddiin iyo diinta walaal lagu yahay iyo xulafaysi iyo waxyaalaha la ysku dhexli jiray marka tan iyadana waa la nasakhay saasoo marka aayadahan oo kale iyo dawi raximihii oo kale iyo wa ulul arxaami bacduhum owlaa bibacdin oo kale iyo aayadahaas ay deliishanayaan xanaabiladu waxay leeyihin wa ulul arxaami bacduhum owlaa bibacdin fii kitaabi illaahi marba haddii la yidhi waxaa soo gelaya dawul arxaamkii laakiin sida raajixa adiladaasi kuma cadda kuma cadda dawul arxaam inay dhaxal leeyihiin qaala alimaamu albukhaari raximah llahu tacaala baabu miiraati almulaacanati haadaa midkani baabu xukmi miiraati almulaacana islaantii mulaacanada ahay oo lala licaantamay dhaxalkeedii dhaxalkaa xukunkiisii ayuu u baab yahay halkan sheekhu wuxuu uga hadli haweenaydii sawjkeedu licaanay oo nikaaxii sidaas uu ku fasakhmay oo nikaaxii lagu kala tegey dhaxal ma leedaha islaantaas yacni dhaxal islaantaasi ma leedaha dhaxalkaasna ulojeeddada laga leeyahay waxaa weeye hal tarihu min waladiha almanfiy weladkeedii la anfiyey oo lagu inkiray ma dhaxli weladkeedii lagu inkiray weladkaas dhaxal ma ku leedahay asaguse ma dhaxlahayaa weladka masalada laga hadlayo taasu almulaacana ma dhaxli hal tarihu min waladiha wa hal yarihuhu huwa asagu ma dhaxli iyaduse weladkaas lagu inkiray dhaxal ma ku leedahay calaa qowli ljumhuur iyagu waxay leeyihiin weladkaas la anfiyey oo licaanka lagu anfiyey tarihuhu ummuhu hooyadiis way dhaxli hooyadiis ayadu way dhaxli waxaa kaloo dhaxlayay leeyihiin yacni jumhuurtu wakadaa ikhwatuhu liummin walaala oo ku hooyaana cunugaas dhaxalkiisii waxbay ku leeyihiin oo walaalaha isaga ku hooye ah fa in fadala shay-un min alirhi haddii markii walaalahaas iyo hooye ay dhaxlaan wax uu soo haraan fa huwa libeyt ilmaal baytulmaalka iyo bangiga islaamkaa layska dhigi wixii ka soo hara hooyadii iyo carruurta asaga ku hooyaa wixii ka soo haro xoolo ah baytulmaalkaa la dhigi calaa madhabi اljumhuur wa minhum alimaamu shaafici imaamu shaaficiyana jumhuurtaa ka mid oo sidaa ka qaba mas'aladan qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثanii yaxya bnu qazcata huwa almu'adin qaala xadaثana maaliku can naafic can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rajula nin ayaa laacana imra'atahu islaantiisii la licaantamay fii zamani الnabiy nabiga zamankiisiiuu la licaantamay salى allahu alayh wasalam wantafaa wuxuuna diiday min waladiha islaantii weladkeediina waa inkiray oo anugu maana dhalinuu yidhi fafaraqa annabiyu nabigu waa kala saaray sala allahu alayh wasalam baynahumaa bayna zawjayn labadii zawj nabigu waa kala eriyey sala allahu alayh wasalam wa alxaqa alwalada bilmar'a islaantiina nabigu sala allahu alayh wasalam weladkiina nabigu wuxuu haleeshiyey bilmar'a islaantii uu haleeshiyey wa hada maxalu shaahid imaamu albukhaari oo wuxuu ka istimbaadsaday marba haddii ilxaaqba uu dhacay weladkii haddiiba nabigu iyada haleeshiiyey sala allahu alayh wasalam oo hooyadiisba ay noqotay maxaa diidaya inay dhaxasho hooye haddiiba nabigu u sugay sala allahu alayh wasalama waa isdhexlayaan weladku isaguna waa dhaxli iyaduna waa dhaxli qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun alwaladu lilfiraashi xuratan kaanat aw amatan haadaa midkani baabun baabu alwaladu weladku lilfiraashi lisaaxibi alfiraashi gogosha iyo firaashka saaxiibkii u sugnaaday kaasuu weladku uu u sugnaado iskale alwaladu weladku lilfiraashi lisaaxibi alfiraashi firaashka saaxiibkiisiiyuu weladku u sugnaaduu u baab yahay xuratan kaanat ilmar'atu islaanta oo firaashkaas marka ku jirtay xurro ahaataya aw amatan ama addoon ahaataya waxay doontaba ha noqoto masaladan uu doonayo sheekhu meeshan inuu ka hadlo waana masalo inta badanba ijmaacba uu ku dhacay oo wax khilaafa hadda madaahibtu uusan ka jirin inta badan khilaaf weyn uusan ka jirine wuxuu masaladan sheekhu uga hadlayo waxaa weeye haddii carruur laysku qabsado carruur laysku qabsado islaan musawajo ah oo nin firaashu ah oo ku nikaaxsanoo nikaax sharciyu uu ku dhacay oo welad u dhashay weladkaasina uu yahay welad mumkin min azawj ninka naagta qaba welad ka suurtagelayo oo haddii axwaashiisa la fiiriyo waa welad uu dhalayo ka suurtogeli kara isagu inuu dhalay nin kalaa ku qabsaday alweladu lilfiraash ninka saaxibulfiraashka ah weladkaa iskale isagaa loo xukumayo aabbo u noqonayo xuran kaanat ilmar'atu aw amatan islaantaa marka weladka dhashay lagu muransan yahay ama addoon ha noqoto ama xurro ha noqoto laa farqa fii daalik wax farqiya oo masaladu ay kala leedahay male marba haddii ninkii saaxibulfiraashka ahaa ayaa weladka loo xukumi laakiin maxaa shardi ah in amkana minhu hadduu ka suurto galo hadduu ka suurto galo la yidhi maxaa baxay maalan islaamta ninkani waa isku nikaaxiyey waana ka safray islaamtii waa isku nikaaxi nikaax sharci ah ayaa dhex maray waa safray oo dibaddu iska aaday islaamtii uura yeelatay cunugaa meeshii ku dhashay waxaa la leeyahy alwaladu lilfiraash maba is arkinba suurtagalba maba ahan alwaladu lilfiraash ama ninkii maalan islaamtan waaba furayba kama safrinoo magaaladuu joogaa magaaladuu iska joogaa islaamtan waa furay afar sano markii laga soo wareegay ka bacdi ayay cunug dhashay alwaladu lilfiraash ma imanayso markaas leanna waxaa weeye akharu alxamli waa arbacu siniin afar sano uur ka badan karaahi ma jiro marka culimmadu qeydkaasi u samaynayaano waxay leeyihiin alwalad lilfiraash marka la leeyahay in amkana minhu waa hadday suurtagal tahay cunugaas inuu asagu dhalay oo nisaac iyo muranna uu meesha ka jiro inuu asagu oo dhalayna suurtagal ay tahay markaasaa la leeyahay alwaladu lilfiraashi xuratan kaanat aw amatan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن المشاب سوري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عتبة وحو أهانجري وحديثك دور قول سوء العلي شيخه وعتبة بن أبي وقاص عهد دردارمي إلى أخيه ولالكيس لب اللمو لا دردارمي سعدنا أن ابن وليدة زمعة نينك زمعة اللي يرى الدونتيسة الدونتا عرورك أي دالي الدونتو مني حقي وكأهادي cunugaas anigaa iska leh ogaw iisoo xanaanee faqbidhu waladkaas soo qibdooyo ilayka xaggaaga xaggaaga u soo qibdo saasuu marka walaalkii kala dardaarmay falamaa kaana markuu ahaaday caamal caami falamaa kaana markuu ahaaday zamankii falamaa kaana markuu ahaaday sha'nigu markuu ahaaday caama alfatxi sanadkii furashada markii sha'nigu ahaaduu la gaaray akhadahu waladkii waxaa soo qaatay sacdan sacd ibni abi waqaas oo akhuu cutbat ibni abi waqaas walaalkii ah ayaa cunugii soo qaaday fa qaala markaasuu wuxuu yidhi sacad huwa ibnu akhii waa walaalkay wiilkiisa cahidda ilaya anigu igala dardaarmay fiihi fii sha'nih waladkaa sha'nigiisa anigu igala dardaarmay fa qaama waxaa istaago haddana ku qabsaday cunugii cabdibnu zamca ayaa haddana ku qabsaday fa qaala cabdibnu zamca wuxuu yidhi huwa akhii cunugan dhashay waa walaalkay wabnu weliidati abi aabbahay addoontiisii addoontaasi wiilkeedii uu dhashay welidda cunugan waa lagu dhalay calaa firaashihi firaashi abi aabbahay firaashkiisuu ku dhashay cunugan oo lagu dhalay fa tasaawaqaa labadoodii marka way socda maca tamaaya tamaayashayaaw tamaashaya labadoodii way isla socdaaleen oo ila nebiy nabiga xaggiisay u socdaan iyagoo isdacweynaya sala allahu aleyh wasalam faqaala sacdun wuxu yidhi ya rasuula allah rasuulka ilaahi ibnu akhi qad cahidda ilaya walaalkay waa ila dardaarmay fiihi fii sha'ni hada alwalad waladkan sha'nigiisu igala dardaarmay faqaala cabdibnu samca isaguna wuxuu yidhi huwa akhii waa walaalkay wabnu weliidati abi aabbahay addoontiisii addoontaasi wiilkeedii welida calaa firaashihi firaashi waalidii waalidkayga firaashkiisaa waladkan lagu dhalay faqaala nebiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam huwa waladkani laka adigu kuu sugnaaday yaa cabdibnu zamcow alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajaru zaanigiina xajaruu leeyahu yidhi yani ninka hore nabiga sala allahu alay wasalam ila addoonta ninkan ayay u joogtay ninka hore nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku xukumay zaani inuu ahaa alwaladu lilfiraash uu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam walilcaahiri kii zaaniga ahayna alxajaru ay dullu dulliyaa u sugnaaday zaanigiina yacni alxajaru xaqiiqadiisa lagu fasiri maayo dee zaanigu mar walbaba dhagax uma waajibo maruu karbaash u waajibaa maruu karbaash u waajibo hadduusan muxsan ahayn zaanigu oo guur uusan soo marin marka zaani walba xajar yeelan maayo walidaalika culummada muxadisiintu waxay leeyihiin xajarkan waxaa loola jeedaa bimacna alihaanatu waadul ihaanadaasa dulligaas maxaa soo gelaya macnihii caamka ahaa kii dhagax lagu dilayey kii markaas waxaa soo gelaya boqolka karbaash lagu dhufanayey xukunkaas caamkaa marka dulligu iska soo hoosgeli walilcaahiri zaanigiina alxajar uu leeyahay zaanigiina in la ahaanaysto oo dulligaas lagu ciqaabo kii yacni dhagax xaq u lahaana dhagax lagu dilo kii boqol karbaash xaq u yeeshana boqolkaa karbaash lagu yeesho dulligaasuu zaanigaasi leeyahay alwaladu lilfiraash uma qaala markaasuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi lisawda binti zamca sawda binti zamca ayuu wuxuu ku yidhi sawda binti zamca waa zawjatu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waa ukhtu cabdibni zamca oo wiilkii loo xukumay inuu walaalkiis yahay sawdana marka muxuu noqonaa cunugan walaal uu noqonaa walaalkeed wey cunugan loo xukumay wey isagoo marka walaalkeed saas uu ugu xukumay rasuulku sala allahu aleyh wasalam ayuu sawda wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam ixtajibii sawdoy iska xijaab minhu min hada alwalad waladkan aanba xukume inuu walaalkaa yahay iska xijaab ixtiyaadanu sidaas uu yidhi nabigu ixtiyaadan wa waracan dadaal adoo ula jeeda iyo xalaal mirad iska xijaab limaasi dartiidu saas nabigu u yidhi sala allahu alay wasalam ra'aa uu arkay oo min shabahi shabahil waladi waladka uu ekaashadiisa bicutba ninkii horeo cutbaha ahay cutbahaas oo zaaniga ahayo walilcaahiri alxajaru uu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam kaasuu nabigu salى اllahu عalيh wasalam arkay xoogaa inuu shabahayo cudbihii inuu og yahay ayuu arkay falamaa ra'aahaa mar famaa ra'aahaa weladkii ma uusan arkin sawda bintu zamca xataa laqiya allaha ilaa weladkii ilaahay uu la kulmayo saa ku kala dhinteen ma uusan arkin marka waa min baabi الاxtiyaadi wاlwaraci اxtiyaad iyo warac قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ومسدد بن مسرهد البصري عن يحيى ويحيى القطان عن شعبة عن محمد بن زياد أنه محمد بن زياد سمع وحو مغلي أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسوله صلى الله عليه وسلم الولد لصاحب الفراش قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إنما الولاء لمن اعتق وميراث اللقيد باب هذا متكن باب باب وي إنما الولاء ولها أي ولاء الإرث ولها دحلك وحو سغنادي لمن روح روحا سو اعتق وحريي وميراث اللقيد وباب ميراث اللقيد روحي ودada laga soo qaaday oo maaxuudka ahaa la soo qaaday dhaxalkiisii xukunkiisiina waa u baab halkan labadaas masaluu sheekhu uga hadli doonaa wuxuu ka hadli doonaa addoon haddii la xureeyo addoonka markii la xureeyo uu xoolo yeesho qaraabatu nasabna la waayo dhaxalkiisa waxaa yeelanaya dadkii xoreeyey wixii soo xoreeyey ayaa dhaxalkiisa yeelanaya wax ka sokeeya haddii la waayo oo qaraabo ah wax ka sokeeya oo qaraabo ah oo dhaxla haddii la waayo alwalaau liman actaqa xadiiskaasuu noo sheegi doonaa sheekhu waxaa kaloo sheekhu uu ka hadli doonaa miiraasu laqiid xukunkiisana waa ka hadli doonaa laqiidka ulajeeddada laga le inkastoo xadiis munaasiba uusan sheekhu uusan u keenin tarjamada unbuu sida mararka qaar uu samayn jiray tarjamada unbuu miiraasu laqiid sheekhu ku sheegay mooye axaadiis munaasib u ah ama laa'iq u ah ma uusan sheegin imaamu lbukhaari raximah llahu tacaala laakiin xugun ahaanu meesha uun sheekhu uu ugu soo qoray miiraasu laqiid miiraasu laqiid marka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weye waa carruur manbuuda oo waddadaa lagu tuuray carruurta waddadaa lagu tuuray oo qof muslim intuu soo qaaday soo xanaaneeyey carruurkaas hadduu xoolo yeesho yaa dhaxlaaya w dhaxalkiisii yaa yeelanaya ilaa qaraabatu nasabkiisa lama yaqaanba meel uu ka soo jeedo wax aabba u ah iyo wax hooye u ah iyo wax walaal u ah iyo wax adeero ibnulakh iyo waxba lama hayo rasiidkiisa wax laga hayo oo qaraabo ah ma jiraan wax rasiidkiisa ku jira haddii rasiidkiisa aysan waxba ku jirin akharu alfuqahaa waxay leeyihin wa minhum alimaamu shaafici maaluhu fii beyt ilmaal maalkiisa waxaa la yska dhigay baytulmaalko masaalix ulmuslimiina loo iili masaalixulmuslimiin dowladda xilligaa joogta ayaa ka talinayso baytulmaalka ayaa la yska dhigi qaala alimaam albukhaari raximah llahu tacaala wa qaala cumaru sayidunaa cumar wuxuu yidhi allaqiidu carruurka laqiidka ahee waddada laga soo qaaday xurun carruurkaas aan la ogeyn inuu addoon yahay iyo inuu xur yahay aan la ogeyn oo dariiqa laga soo qaaday sayidunaa cumar wuxuu xukumay in lagu xukumayo xurnimo xurnimo in lagu xukumayo carruurka lianna asla annaasi alxuriya dadka asalnimadoodu xurnima asal u ah xurnimadaas wax buriyana lama hayo hadda asalkaas wax cunugan ka buriyana lama hayo marka waxaa lagu xukumi cumarna waxaa qaba madhabuljumhuurna saasay ku waafaqeen oo sayidina cumar ay ku waafaqeen oo minhum alimaamu shaafici imaamu shaaficiyaana ka mida waxaa sayidina cumar masaladan kula raacay in laqiidku uu xur noqonayo lianna asla annaas alxuriya dadka asalnimadooda waa xurnimo qala imam bukhari raximah llah taala xadathana xabs bnu cumar huwa alxawdi albasri qala xadathana shucba an ilxakam wa xakamu bnu cutayba alqaadi can ibraahim ibraahim bnu yaziid annakci can ilaswad aswad bnu yaziid annakci can caaisha qaalat waxay tiri bnu caaisha ishtaraytu waxaan soo iibsaday bariira faqaala nabiyu nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ishtarihaa soo iibso bariira faina alwalaa'a liman actaqa walaa'u lirhi waxaa yeelanaya qofkii uu xureeyey maxalu shaahidka sheekh uu ka doonayo wa uhdiya laha waxaa loo soo hadiyeeyey bariira shaatunaa loo soo hadiyeeyey neef ariya faqaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi huwa neefkani laxmigani lahaa bariira sadaquu u yahay walanaa hadiya annagana hadiyuu noo yahayo haddii bariira annaga ayna siiso hadiyuu noo yahay yuu hi nabigu salى اllahu alيه wasalam lianna الnabiya salى اllahu alيه wasalam kaana laa yaأkulu aلsadaqa nabigu sadaqada ma uusan cunji jirin wayaأkulu اlhadiyata salى اllahu alيyh wasalam qala imam الbukhari raximah اllahu taعalى qaala alxakamu wuxuu yidhi asaabiq fi اlisnaad waa xakam ibnu cutayba alqaadigii hadda aanu soo marnaye xakamkaasaa wuxuu yidhi wa kaana zawjuhaa bariro ninkeedu wuxuu ahaa xuran bariro ninkeedu xur u ahaa laakiin sida mashhuurka ahee loo badan yahay kaana zawjuhaa cabdan riwaayadana waa inkiri doonaa imaamu shaafici waa ka ku dhahaya wa qowlu lxakami mursal hadalkan sheekhan xakam ibnu cutayba alqaadi uu sheegay hadalkiisu waa mursal ay laysa bimusnadin walaa mutasilin ilaa caaisha caaisha hiya alatii xadarat alqisa caaisha gabadhan marka la xureynayey iyo qoyskani sidii ay maaragtaa hawshoodu ahayd iyo ayadaa qisada xaadirtay qisadana marka isagu caaisho kama warin mana soo gaarinba maba soo gaarin marka hadalkiisu mursal u noqona waa daciifu daciif wey hadalkiisa inqidaaca ku jira qaala alimaamu albukhari raximah ullahu tacaala wa qaala ibnu cabaasin cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi ra'aytuhu cabdan kana raajixa lianna huwa aladi xadara alqisa qisada waa noolaa xilliga ibnu cabaas weliba xilligaas ibnu cabaas shaahid uu ahaa marka arrintan ay dhacaysay marka asagaa musnad ah xadiiska asaga musnad ah qowlu man xadara alqisata muqadamun calaa man lam yaxdur qofkii qisada xaadiray qowlkiisa laga hormarinoo qof aan goobjoog ba ayn xilligaasna aan dhalan xataa ilaa xakam xilligaas hataa ma uusan dhalan xilliga qisadu ay dhacaysay xataa ma uusan dhalan marka waxaa laga hormarin hadalka ibnu cabaas iyo ay yidhaaheen ra'aytuhu cabdan zawjka waxaan arkay asagoo addoona qala alimam الbuخarي raximah الlahu taعalى xadaثna ismaaعiil bn cabdiلlah waa uweysi qala xadaثani malik can naafic can ibni cumar can الnabiy salى الlahu عalيه wasalam qaala salى الlahu عalيه wasalam inama alwalaaءu liman actaqa qala alimam الbuخari raximah الlahu taعala baabkiina saas uga baxo terjamada qaybteedii labaado waa miiraahulaqiidi xadiis uma sheegin xadiis uma sheegin qala imam الbuخari raximah الlahu taعalى baabu miraahi saa'ibati haadaa midkani baabu xukmi miraahi saa'ibati miraahu nafsi nafta dhaxalkeedii ayuu u baab yahay naftaasoo asaa'ibati ee la soofiyey oo laiska sii daayey sidii xoolaha jaahiliyadu ay u soofin jireen oo kale naftii laiska sii soofiyey oo laiska daayey dhaxalkeedii ayuu u baabiyey marka saa'ibada maxaa loola jeedaa naftan laiska sii soofiyey saa'ibada ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa addoon sayidkiisii uu ku yidhi idhab laa walaa'a liaxadin calayk ama wuxuu ku yidhi anta saa'ibatun yuriidu bidaalika cidqahu labadaas erayuu ku dhawaaqay oo wuxuu yidhi idhab tag laa walaa'a liaxadin calayka qof dushaada walaaul irhi iyo dhaxal iyo kuu soo fadhiisanaysa ma jiree orodoo tag xoraynuna ula jeedaa xorayntana maxaa ugu hoos laaban walaaul irhi anigu xataa kuguma lihiyo sacuudir walaaul irhigii ilaahay xaqa u siiyey ayuu diidan yahay oo wuxuu leeyahay laa walaa'a liaxadin calayka marka saa'ibay dhahaan culamada fuqahadu waa addoon saa'ibaahoo sidii neefkii layska soofiyo aan la raranayno jaahiliyadu ay dhihi jireen hilibkiisa xataa la culi maayo ay dhihi jireenoo maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin aayadahaas way saa'ibada ku jirta marka wuxuu leeyahay ow anta saa'ibatun yuriidu bidaalika cidqahu ama wuxuu yidhi laa walaa'a liaxadin calayka waqad yaquulu lahu inuu yidhaahana waa dhici kartaa actaqtuka saa'ibatan waa isku macno waxaas o dhan actaqtuka saa'iba hadduu yidhah ama uu yidhah laa walaa'a liaxadin calayka ama uu yidhah anta saa'ibatan xukunkeedu muxuu noqon culimmada fuqahada jumhuurtu waxay leeyihiin hadduu sayidku addoonkiisa uu ku yidhaaho idhab anta saa'iba laa walaa'a liaxadin calayka walahaasi asagaa yeelanaya walaaul irth asagaa dhaxlaya liannahu nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu soo gelay xadiiskii caamka ahay oo nabigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi alwalaau liman actaqa alwalaau liman actaq uu soo geli marka ma anfacayo hadalkan asagu uu leeyahay yacni cid wala kugula ma jirto horta ma xuraysa haddaadba xuraysay wala waa ku leedaha adugu marba haddaad tidhi yacni catiiqaa tahay oo aad xuraysaba welihii waad ku leedahay hadhow hadduu maalka diidana see la yeeli wuu yidhi anigu markaan dhahayey idhab laa walaa'a liaxadin calayka markaan dhahayey maalna kama rabo qaraab oo dhan haddii la waayo anigu ma dhaxlayo dhaxalkii uu diido asagoo xaq u leh oo diintu ay xaq u siisay see la yeeli fuqahadu waxay leeyihin fa maaluhu libaytilmaal masaalixulmuslimiin ha loo ili hadduu maalkii ilaahay xaqa u siiyey asagu uu diido baytulmaalaa la siin laakiin mas'alada sharcigeedu asaga saa'iba hadduu ka dhigo xataa asagaa yeelanaya walaa ulirtigii wey qala imam الbuخari raximه الlah taعalى xadaثna qabisaة bn cuqbة wاlcaamiri qala xadaثna sufyaan sufyaan الthawri can abi qaysin wa cabdiرaحman ibn thawran can huzaylin waa huzayl ibnu shuraxbiil can cabdillahi cabdillahi ibn mascuud uula jeedaa marba haddii isnaadku u yahay kuufi qaala wuxuu yidhi cabdillahi ibn mascuud ina ahla اlislaami laa yusayibuuna waxba ma soofiyaan hebelow iska tag iyo neefkow iska tag iyo hilibkaaga iyo cid rabtaa ma lehane ahlulislaamku masaladaa ma qabaan uu yidhi cabdullahi bn mascuud wa ina ahla aljaahiliyati kaanuu yusayibuuna ahluljaahiliyada waxay ahaan jireen kuwa soofiye xoolaha xoolahay dhihi jireen yacni hilibkaaga iyo caanahaaga iyo midna asnaamtaa lagu waqfaye orodoo iska tagay dhihi jireen qala imam الbuخari raximah الlahu taعala xadaثna muسى muسى بن ismاعيل atbudk الbsrي qala xadaثna abu cawaana wضax بn cabd الlah yshkr can mansuur wa mansuur bn muctamr can ibrahim ibrahim ibrahim ibn yaزيid الnqعي faqih alilkufa can اlaswad aswad ibn yaزيid ana caaishaةa radي allahu tacala anha ishtarad caaisha waxay soo iibsatay barira lituctiqahaa xadiiskan in badanuu sheekhu soo celceli uu ka faa'idaystay lituctiqahaa inay xoraysay usoo iibsatay washtarada ahluhaa ahlu barira barira ahlkeeduna waxay shardiyeen walaaءahaa walaaءa barira bariro walaheeda inay iyagu yeelanayan caaisha xataa hadday ku xorayso oy ku iibsato walaaul irha dhaxalkee annagaa kugu yeelanayna yidhaaheen fa qaalat markaasi caaisha waxay tidhi yaa rasuula allah innii ishtaraytu bariiran soo iibsaday liuctiqahaa si aan u xoreeyo wa ina ahlaha ahlka bariirana yashtariduuna waxay shardisanayaan walaaha fa qaala rasuulku sala allahu alay wasalam actiqiihaa xuree fa inama alwalaa'u liman actaqa xadiiskaasu marka soo geli baabu miiraasi saa'ibati آه كي صائبة مسألة دي صائبة حديث كيسو سوقري فإنما الولاء لمن اعتقى أو قال أمر رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري أعدي الثمن ضاد سيدنا شقل أعطى مسي أعدي يا أعطى دين دين كردي يا آه. يا مم. واي. haddii la heli lahaa nusqooyin saasay wanaagsanaan lahayd acطi oo khidaabun licaaisha ah caaisha lagula khidaabay acdi caaishoy sii athamana lacagta qoyska sii inuu nabigu salى اllahu alayh wasalam uu yidhi taasaa fiicnaada marka haddii kale waxay noqonaya qaalada inaan u celinno raawigii aanu u celinno oo markaa loola jeedo yani raawigii xadiiska warinayay in loo celiyo muna caaisha ow qaala ama raawigu wuxuu yidhi acdaa nebigu salى اllahu alيه wasalam athamana lacagtii nabigu salى اllahu alيه wasalam uu siiyey licaa'ishata caaishow lacagtii siiyey caaisha marka lacagtii sii bixisay waa shakun min araawi actiqiiha inuu yidhi fainama alwalaau liman acda ow qaala ama raawigu wuxuu yidhi acdaa athamana nabigu salى اllahu alيه wasalam lacagtii umuna caaisha siiyey markaas umuna caaisha lacagtii iyaduna ay sii bixisay haddii nusqooyin kale la heli lahaana way ficnaan lahayd acdii athamana lacagta bixi inuu yidhi qaala markaasuu aswad wuxuu yidhi aswad ibnu yaziid annaqaci waa araawi can caaisha caaisha sheekha xadiis ka warinaye fashtarathaa caaisha waa soo iibsatay addoontii faactaqadhaa way xuraysay qaala aswad ibnu yaziid wuxuu yidhi wakhuyirad addoontii la xureeyey waa bariire waa la khayaar siiyey fakhtaarad nafsahaa nafteedii doorato ninka ma doonayu tiri wa qaalad waxayna tidhi bariira low ucdiitu haddii lay siiyo kadaa intaasoo lacaga wa kadaa intaasoo lacaga maa kuntu anugu ma ahaanayo macahu maca zawja nikaaxii sidii loo fasakhay way tiri mar rabay tiri ninka marba haddiiba aan xuroobay anugu qaala alaswad wuxuu yidhi asaabiq fi lisnaad wa kaana zawjuhaa zawju bariira bariira zawjkeedu wuxuu ahaa xuran xuru ahaa qaala albukhaariyu raximahu allahu tacaala qowlu laswadi munqadic waa sidii xakam oo kale aswad lam yaxdur ilqisata qisada isaguma uusan xaadirin wey wa qowlu ibnu cabaas uu yidhi ra'aytu cabdan asaxu liannahu xadara alqisa asaa qisada xaadiray wey qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala baabu ismi man tabara'a min mawaaliihi haadaa midkani baabu ismi man shaksi dembigiisii ayuu u baab yahay shaksigaasoo tabara'a ka beri noqday min mawaaliihi sayidyaalkiisii ka beri noqday qofka sayidkiisii ka beri noqday oo yidhi sayidkan aniga sayid iima ahan ee sayidyaal kale u nisbo sheeganayo kaasaa sayidkayga ah dahaya qofkaas beenta sheeganaya ee dembiga iyo cuquubada ilahay agtiisa uu ku leeyahay qala alimam الbuخarي raximه الlahu taعalى xadaثna qutaybaة bn sacيid bn jamil bklani qala xadaثna jariir wa jariir bn cabdilxamidi can اlacmaشh can ibrahim الtaymi ibrahim bn yaziid ula jeedaa taymi can abihi waa yaziid aabuhu qaala yaziidku wuxuu yidhi qaala caliyu wuxuu yidhi sayidina cali ma cindana annaga agteenna ma ahanin kitaabun kitaab kitaabkaasoo naqra'uhu aan akhrisanno ilaa kitaabullahi kitaabka ilaahay maahane hayra haadihi tan maahane taasoo asaxiifati ee warqadda ah yacni shiicada ayagu waxay sheegan jireen aalu beytka waxaa jira culum khusuusiyaada oo asraar ah oo nabigu uu ku siraystay sala allahu alayh wasalam ayaa shiicadu sheegan jireen sayidunaa caliya marka warkii la gaarsiiyey sayidunaa cali markaasuu wuxuu yidhi maa cindanaa kitaabun naqra'uhu ilaa kitaabu allah hayra haadihi saxiifa annagu kitaab sirahoo nabigu sala allahu alayh wasalam uu nooga tegey ma jiraan oo qur-aankaas aan ahayn ilaa warqaddan wixii ku qoran mahane waa warqaddii culumtii ku qorneedna wuu sheegay warqadda wixii ku qornaa qaala wuxuu yidhi yaziid oo abuu ibraahim ah ibraahim aabbihiis wuxuu yidhi fa akhrajahaa warqadiiyuu soo saaray sayidunaa cali faidan fiihaa warqadda dhexdeeda waxaa ku sugan ashyaau yaa ku sugan sheeyaal ashyaadaasoo min aljiraaxaati min axkaami aljiraaxaati jiraaxooyinka muslimiintu isgaarsiinayaan dhaawacyada isgaarsiinayaan axkaamtoodii yaa ku sugan iyo wa asnaanul ibili ay ibili zakaati ow ibilu diyati labadaba culimmadu ay ku fasiraan geela zakada ama geela diyada da'yaalkooda geelaasi da'da loo shardinayo iyo cumriga yacni lagu bixinayo geela diyada iyo waxaasa warqadda ku qornaa axkaamta qaala markaasuu wuxuu yidhi sayidinaa cali wa fiihaa waxaa ku sugnaa warqadda dhexdeeda almadiinatu xaramun maa bayna cayrin ilaa hawrin faman axdatha fiiha xadathan ow aawaa muxdiثan facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati waannaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu yowma alqiyaamati sarfun walaa cadlun waman waalaa qowma bigayri idni mawaaliihi facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati waannaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu yowma alqiyaamati sarfun walaa cadlun wadimaة الmuslimiina waaxidaة yascىa biha adnaahum faman akfara muslima facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati waannaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu yowma alqiyaamati sarfun walaa cadlun xikmadahaas uu nabigu tiriyey salى اllahu عalيه wasalam ayaa warqadda ku qornaa almadiinatu magaalada madiina xaramun waa xaram la xushmeeyey maa bayna cayrin jabalka cayr la yidhaaho dhexdiisa ilaa hawrin jabalu hawr laga gaaro intaasi waa xaram faman axdatha qofkii ku soo derisiiya fiiha magaalada madiine gudaheeda xadahan wax xadatha oo cusub oo nabigu uusan ogeyn sala allahu alayh wasalam ku soo derisiiya aw amase aawaa soo duma muxdihan ruux wax soo derisiiyey oo ibtidaac sameeyey soo dhoweeya oo magaalada madiine dhexdeeda ku soo dhoweeya fa calayhi shaksigaa dushiisa lacnat ullahi walmalaa'ikatu wannaasi ajmaciin lacnaddii ilaahay dushiisa allah yeelo malaa'igtii iyo dadkao dhan lacnadoodii dhammaantood dushiisa allah yeelo laa yuqbalu minhu shaksigaas muxdidkaa oo magaalada madiine wax ku soo derisiiyey laga aqbali maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama sarfun waajibna laga aqbali maayo walaa cadlun sunnana laga aqbali maayo waman waalaa qowman qoom qofkii xiriir la sameeyo sayidka dhigtay macnaa waa sayidkaygii yidhaha qoladaasi bikayri idni mawaaliihi sayidyaalkiisa idankooda la'aan isagoo sayidkiisii uusan u idmin ama uusan u hibaynin qoladaas ama uusan ka iibin oo idankaas uusan bixin hebelaa sayidkaygiiya yidhaah fa calayhi shaksigaa dushiisa lacnat ullaahi walmalaa'ikatu wannaasi ajmaciin waana maxalu shaahidka bukhaari qofkii qof kale sayid ku tilmaamo oon sayidkiisa ahayn oo u nisbo sheegta in ilaahay uu lacnaday laa yuqbalu minhu shaksigaas yowma alqiyaamati sarfun lagama aqbalo farad lagama aqbalo walaa cadl wadimat lmuslimiina muslimiinta magantoodu waaxidatun waa mid yascaa bihaa magantaas waxaa u socon kara adnaahum muslimiinta qofka ugu liita ayaa gaalka badbaadin kara qofka ugu yara ugu liita muslimiinta hadduu yidhaha gaalkaas anigaa badbaadiyey kulligood waa inay wada badbaadiyaan dimada muslimiinta midooda faman akfara qofkii buriya musliman dimata muslimin muslim magantiisa qofkii buriya oo qof muslima qofuu magan geliyey qofkii buriyoo ku khayaana fa calayhi shaksigaa dushiisa lacnat ullahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu yowma alqiyaamati sarfun walaa cadlun qala الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي قال حدثنا سفيان سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار المدني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ولاها إن لا بيعيو نبي صلى الله عليه وسلم waa نahyey وعن هبة هبة الولاء walada in la hibeeyana nabigu waa diiday salى الlahu عalيه wasalam bayc ulwalaa waxaa loola jeedaa addoonkii adigu aad xuraysay oo walaaulxirsiga aad ku lahayd inaad tiraa hebelow iga iibso berrina adigu dhaxal kursigayga adigu kusoo fariiso qaraabadiisi haddii la waayo berri adigu dhaxalo welihiyaan kaa iibiyey ma bannaana beecaasina ma ansaxayo hibadiisana waa la mid marba haddii beecii la diiday hibatulwalaana ma ansaxayo nabigana waa nahiyey sala allahu aleyh wasalam qaala alimaamu albukhaariy raximah llahu tacala baabun idaa aslama calaa yadayhi baabun haadaa midkani baabun baab idaa aslama hadduu shaksi soo islaamo calaa yadayhi shaksi kale labadiisa gacmood hadduu ku soo islaamo fahal lahu calayhi lwalaa'u walaa-ulirhi ma ku leeyahay ma dhaxla biri qaraabadiisii haddii la waayo shaksigaas uu soo islaamiyey anaa way soo islaamiyey ma leeyahay saas ma ku dhaxla masaladaasuu rabaa sheekh inuu ka hadlo halkan sheekh wuxuu dooni inuuga hadlo qof gaal ahaad soo islaamisay oo ilaahay sabab uu kaaga dhigay qofkaa gaalkaa haddii ilaahay sabab uu kaaga dhigo hadhow qaraabadiisii haddii la waayo wax dhaxlo la waayo ma dhaxliga adigu ma waxaad leedahay waayan soo islaamiyey sidii xorniyadaba la isugu dhaxlo alwalaa'u liman actaqama soo geli oo yacni qofka addoonkii aad xuraysaba waad dhaxli jirtaye qofkii xorka ahaayo aad soo islaamisay dhaxal ma ku leedahay masadaasuu doonay sheekh inuu ka hadlo qaala alimamu albukhari raxima llahu tacala madhabljumhuurna waxay leeyihin maya layskuma dhaxlo yacni islaamka iyo diinta qofkaad sababta adigu uga lahayd qaraabo kastoo la waayo adigu ma dhexlaysid oo la mid noqon maayo addoonkii aad xoraysay la mid noqon maayo qaala alimamu albukhari raximah llahu tacala wa kaana alxasanu xasanulbasri wuxuu ahaan jiray laa yaraa midaan u arkin lahu shaksigaas oo wax soo islaamiyey wilaaye inuu ku leeyahay walaaulirhi wilaayadan waxaa loola jeeda macnaa alwalaa walaaulirhi inuu ku leeyahay ma uu arki jiray xasanulbisri wa calayhi ljumhuuru madhabka xasanulbisriyana culimmadu u badan yahi wa minhum shaaficiyu imaamu shaaficiyana ka mida madhabka culimmada qaba qaala alimamu albukhari raxima llahu tacala wa qaala annabiyu maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam kalcilati lihaad yani lixukmi xukunkaanay cillo u tahay qaala nebiyu liannahu nabigaa yidhi alwalaau liman actaqa wa hada lam yuctiqu kanina wax ma xorayn alwalaa liman actaqa xadiiskuu yidhi ninkaanina wax ma xurayn waxbuu soo islaamiyey qaala alimamu albukhari raximah llahu tacala wayudkaru waxaa laga sheegaa can tamiimi daari waxaa laga sheegaa rafacahu xadiiska xaal uu kor yeelay ilaa rasuulillaah rasuulka ilaahay asagoo u kor yeelay sala allahu alay wasalam qaala inuu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam huwa shaksiga oo wax soo islaamiyey owlannaasi dadka midka ugu habboonaashada badan wey bimaxyaahu shaksigan uu soo islaamiyo noloshiisa asagaa ku habboonaasho badan wa mamaatihi shaksigan uu soo islaamiyey dhimashadiisana asagaa ku habboonaasho badan oo hadduu dhinto asaa wax dhaxlaya xadiiskaasaa tamiimudaari ou nabiga u kor yeelay sala allahu alay wasalam uu leeyahay qofku hadduu qof soo islaamiyo nolol iyo geeriba qof uga xaqnimo badan ma jirto inuu yidhi nabigu salى الlahu عalيه wasalam qaala الbukhaariي raximah الlahu tacaala waاkhtalafuu culimmadusi waxay isku khilaafeen fii sixati hada alkhabari xadiiskan saxnimadiisa laysku haystaa ma saxiixa mise waa daciif culimmada akarkooduna waa daciifiyeen waminhum alimaamu shaafici weliba dadka daciifiyo si toose xadiiskan u daciifiyey imaamu shaafici ayaa ka mida qaala shaaficiyu hada alxadiisu laysa bihaabitin imaamu shaafici wuxuu yidhi xadiiskan xadiis sugan ma aha inamaa yarwiihi xadiiska waxaa wariye cabdulcaziiz ibnu cumar can ibni mawhab ayuu ka wariyaa wabnu mawhabna laysa bimacruuf ibnu mawhabna nin la yaqaano ma aha walaa naclamuhu ibnu mawhabka oo tamiimudaari xadiiska ka qaadana annagu ma ogin laqiya tamiima inuu tamiimudaari la kulmay annagu ma oginuu yidhi imaamu shaafici wa midlu haada xadiiskan oo kalena laa yahbutu ma sugnaado marba haddii qofkiiba majhuul uu ku jiro ma sugnaado yidhi imaamu shaafici wa qaala alkhadaabiyu khadaabina wuxuu yidhi dacafa axmedu hada alxadiisa axmed isaguna waa daciifiyey imam axmed imam axmed isaga nafsadiisu xadiiskan waa daciifiyey yacni asalka masalada waxa wey inuusan dhaxal lahayn qofkaas ajirkii iyo khayrkii iyo nafaxaadkii waa gooni qofka adigu aad soo islaamisay haddii derajadii ilahay agtiisa aad ku leedahay waa gooni amaa mas'alada fiqhiga laga hadlayo inaad dhaxal ku leedahay ma jirto dhaxal kuma yeelanaysid qaala imam bukhari raximah llahu tacala xaddaثna qutaybat bnu sacid bnu jamil baqlani can malik can naafic can ibni cumar anna caaishata uma almu'miniin araadat waxay doontay an tashtariya jaariya xadiiskiiu haddana bariiro ku soo celiyey in badanuu ku soo celiya sheekhe marba fiqhi cusub uu ka qaadan an tashtariya an tashtariya inay iibsato ayay doontay jaariyatan jaariya inay iibsato addoon addoontaasoo tuctiquhaa ay xuraynayso faqaala ahluhaa ahluljaariyati jaariyada ahalkeedia waxay dhaheen nabiicukihaa waa kaa iibinaynaa islaam bariira calaa shardi waxaan kaaga iibinaynaa anna walaa'ahaa lana walada inaan annagu yeelanayno fadakarad caaisho lirasuulillahi rasuulka ale sala allahu alay wasalam hada alkhabara khabarkaas iyo warkaasay u sheegtay faqaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi laa yamnacuki caaisha yuusan kuu diidin daalika ay kalaamuhum hadalkoodu yuusan kuu diidin min alcitqi bariiro inaad xorayso yuusan kuu diidin iska xoree fa inama alwalaa'u liman actaqi wala mar walbaba qofkii xoreeyaaya mar walba adaa walaha yeelanaya marka iska xoree shardi walba wax walba ha sameeyaan walaha mar walbaba adaa yeelanaya marka xadiiskaas wuxuu ugu soo celcelinaa fa inama alwalaa'u liman actaqa walaysa bimuctiqin ninkan asaga gacmihiisa lagu wax ku soo islaamiyey haddee muctiq ma aha asagu muctiq isagu ma aha قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ومحمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا جرير جرير بن عبد الحميد عن منصور ومنصور بن معتمد عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن أسود أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشتريت بريرا سوء يفسد فاشترد أهلها ولاها فذكر ذلك للنبي فقال رسولك صلى الله عليه وسلم أعتقيها حرية فإنما الولاء لمن أعداء الورقة قفك العقد بحياء اسكال وله ولا ولثي قفك العقد بحياء أيا اسكال قالت مركز أمنا عائشة وحيتري فاعتقتها وان حريه gabadhii bariiraan xoreeyey qaalad markaasi waxay tidhi muna caaisha fa dacaahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay bariiro ayuu u yeeray markay xorowday fa khayarahaa bariiruu khayaar siiyey rasuulku sala allahu alay wasalam min zawjiha ninkeedii uu ka khayaar siiyey ilaa iyadii waa xur asagiina waa addoone sida raajixa aqwaasha kale sheekhu waa kii daciifinaye qowlkii xakam iyo qowlkii aswad iyo oo dhahayeen zawjku xur u ahaa waa kin badan bukhaari soo daciifiyey markii ninku addoon u ahaa iyadii maadaama ay xorowday khiyaar uu nabigu siiyey sala allahu alay wasalam faqaalad markaasi waxay tihi gabadhii bariira low acdaani ninku hadduu isiiyo kadaa wa kadaa intaasoo maalayo intaasoo maala maa bitu ma baryayo ma seexanayo cindahu agtiisa guri kulama seexanayo tiri fakhtaarad nafsahaa marka nafteedii dooratay yani gabadhii bariira qaala imaam الbukhaariي raximah الlahu tacala baabu maa yarisu الnisaءu min alwalaa haadaa midkani baabu maa yarisu الnisaءu maadu masderiyow baabu irhi الnisaa'i haweenka dhaxalkoodii ayuu u baab yahay min alwalaa'i walaha xaggiisa ay wax ku dhaxlayaan halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa haweenku sida rag oo kale walaha wax ma ku dhaxlaan ilaa walaha inay rag wax ku dhaxlayaan in badan xadiis badan sheekhu uu noo soo sheegaye iyaduna waxbay ku dhaxleen raggay la mid tahay masaladaas raggay kala mid tahayoo haweenaydu addoonka iyadu ay xurayday qaraabo ka sokeeya haddii la waayo iyaduna walaa irtiy yeelan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر الحوضي البصري قال حدثنا همام وهمام بن يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أرادت عائشة waxay doontay أن تشتري بري حديثك هاد بريرو haddana ku soo celiyey ilaa عائشة walaa la siiyey walaa irtii uu nabigu siiyey صلى الله عليه وسلم فقالت للنبي إنهم يشترطون الولاء walay shardinayaan rasuulka ilaahay فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن اعتقى عائشةna lala hadlayay markaa oo haweenaya قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا وكيع وكيع بن الجراح بن المليح عن سفيان سفيان بن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن, الأس... عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن عبد الورقة قفك العكت بحية ولها إسكاله وولية توليي النعمة أي نعمة الإعتاق nicmada xuraynta qofkii tawaliyey qofkaasaa walaha yeelanaya qaala alimaam albukhari raximah llahu tacala baabun mowla alqowmi min anfusihim wabnu ukhti wabnu lukti minhum baabun haadaa midkani baabun baabun mowla alqowmi qoomka kii ay xoreeyeen mowlaha waxaa loola jeedaa bimacna alcatiiqi wey mowla alqowmi ay catiiqulqowmiga ka dhiganta qoomku kuwa ruuxa ay xoreeyeen min anfusihim anfusi lqowmi qoomka naftooduu ka mid yahay binisbati lilmiiraas waa dhaxlayaan wey marba haddii iyagu ay xoreeyeen dhaxalkiisi asagaa iska leh haddii qaraabo la waayo qaraabo haddii la waayo weliha asagaa iska yeelanayo u baabiyeen wabnulukti walaasha qoomka wiilkii ay dhashana minhum min alqowmi yuu ka mid yahay wiilka isagana abtiga loo yahay qoomku isaguna ka mid yahay haddii qoomkuu ka mid yahay calaa madhabi اljumhuur xadiidkan waxay ku fasireen ulajeedada laga leeyahay liannahu yantasibu ilaa bacdihim qaraabadaas qaarkoodu u nisbo sheeganaa wahiya alummu hooyow dhinaca hooyo xaggeeda hooyadaasaa i dhashay uu leeyahay marka wuxuu kala mid yahay qoomkii isagu maaragtaay abtiyaalkiis wuxuu uga mid yahay fi lbiri waashafaqati waaraxma xagga qaraabo xidhiirinta ee samafalka qaraabada uu xidhiirinayo dhinacaasuu uga mid yahay ee laa min xaysiyati alirhi dhaxalka dhinaciisa ma aha dhaxalka dhinaciisa ma aha hadalkan oo kale waxaa deliishaday xanaabilada wabnulukti minhum oo iyagu waxay u deliishanayaan wabnulukti minhum marba haddii la yidhi dawil arxaamku waxbay dhaxlaan oo wiilkii abtiga loo ahaa waxbuu dhaxliya xanaabiladu xadiiskan oo kale u deliishanayaan marba haddii la yidhi wabnulukti minhum ayagu ka mid yahay laakiin jumhuurtu waxay ku fasireen ibnulukti minhum waxaa loola jeedaa fi lbiri waashafaqati wa silati raxim siduu u jeclaanayo qoomkii maaragtaahay abtiyaalkiis siduu u xidhiirinayo sida kuwa aabbayaalkiisa adeeradiisoo kale uu xidhiirinayo oo ugu naxariisanayo sidaasoo kale waa inuu ka soo qaado saasoo kale waa inuu abtiyaalhiis ula dhaqmo qaala imam الbuخari raximah الlahu taعalى xadaثna aadam وaadam بn abi iyaas waa min afraadi imam الbuخari qala xadaثna shucba qala xadaثna mucaawiyaة bn qura albصri وqataada qataadaة bn dicamaةi sadusi darir can anas bn malik radi الlahu taعalى canhu can الnabiy slى الlahu عalيه wasalam qaala mowla اlqowmi min anfusihim aw kama qaala aw ilxadiisu kama qaala ama xadiidku waa sidii nabigu uu yidhi salى اllahu alay slam waa shak min araawi qaala imam bukhari raximah اllahu tacala xadaثna abulwaliid waa hishaam ibnu cabdilmalik dayaalisi qala xadaثna shucba can qataada can anas can الnabiy salى اllahu alيه wasalam qaal ibnu ukhti اlqowmi minhum ow min anfusihim macnahana waa sidii jumhuurtu ay kusoo fasireen qaala imam bukhari raximah اllahu tacala baabu miraahi اlasiir haadaa midkani baabu xukmi miraahi اlasiiri ruuxii muslimka ahaayoo la qafaalay dhaxalkiisii xukunkiisii u baabiya halkan sheekhu wuxuu uga hadli ruux muslima hadduu gacan galo oo cadow gaalaa uu u gacan galo see la yeeli dhaxalkii wax ma ku leeyahay mise marba hadduu cadow qaatay waxaa la leeyahay laa irta lahu dhaxalkii wax xuquuquhu ku leeyahay male jumhuuru ulculamaa waxay leeyihiin yuuqafu lahu xaquhu min almiraasi xaqii dhaxalka uu ku lahaa waa la joojinaa qismigiisii qismigiisii mawquufaa looga dhigaa ilaa xaaladdiisa la ogaado bal inuu cadowgu ay dilaan oo gacantiisa ay ku dilaa markaa uu dhinto oo asagana markaa kabacdi xoolihii laga soo dhaxlo iyo inay sii daayaan marka xaqiisi wuxuu noqonaa yuuqafu lahu xaquhu min almiiraas calaa madhabi اljumhuur wa minhum imaamu shaafici madhabka jumhuurta sidaa iftoodana waxaa ka mid a imaamu shaaficiyaa ka mida madhabkaa waxaa qaba wa yuxkamu biislaamihi islaamnimadiisana waa la xukumi isdixaaban lilxaalati saabiqa waxaa isdixaab lagu samaynaah oo la wadanaa xukunkii saabiqa ahaa ilaa cadowgan intuusan u gacan gelin see ahaa jir muslim uu ahaa jiray haddana waa noo muslim istisxaaban lilxaalati saabiqa xaaladdii saabiqada ahayd annagoo xukumayna haddeerna waa muslim miiraaskiisa dhaxalkiisana meelaan loo dhigay xataa yatabayana xaaluhu ilaa xaaladdiisa ay ka caddaato qaala imam الbukhari raximah اllahu taعala qaala wuxuu yihi imam الbukhari raximah اllahu taعaalى wa kaana shurayxun shurayx ibn اlxaariث alqaadi alkuufi ayuu ula jeedaahe yuwarisu wa kaana shurayxun shurayx wuxuu ahaan jiray yuwarisu inuu dhaxal siiyo ayuu ahaan jiray alasiira ruuxii la qafaalay fii aydil caduwi cadowga gacmahooda ruuxii lagu qafaalay dhaxalka waa sii jiray xaqiisa meel uu dhigi jiray wayaquulu wuxuuna dhihi jiray shurayxulqaadi huwa qofka asiirka ahee gacanta cadowga ku jira axwaju asagaa baahi badan ilayhi ilalmaali maalka asagaaba dadka kale uga dhibaato badan u dhihi jiray ilaa ninka cadow gacantiisa ku jira saaba nooga baahi badan saasuu dhihi jirayba qaala alimam albukhari raximah llah tacala wa qaala cumar bnu cabdilcaziiz alkhaliifatu raashida khaliifatu raashida madaxweynaha isaguna wuxuu yidhi ajiz bannee wasiyata alasiir ruuxa la qafaalay dardaarankiisii bannee oo sidiisii sidii qofka cadowga aan gacanta ugu jirin oo kale sida dardaarankiisii loo fulinayo ayaa dardaarankiisa loo fulinaya ruuxa asirka wacataaqahuna bannee xorayntiisa hadduu wax xureeyo addoommadiisa uu xoreeyana xorayntaas iyaduna waa fuli sida dadka kale uu la mid yahay wey wamaa ayoladii kiina bannee sanaca fii maalihi wax kastou maalkiisa ku sameeyo oo min alhibati waasadaqati hibe iyo sadaqay wuxuu sameeyo o dhan dadkan uu kala mid yahay maa muddadii lam yatagayar asiirku uusan iska bedelin can diinihi haddaanan xaqiiqsan wax inuu yani cadowgu markuu u gacan galay inuu diintoodii iyo kufrigii iyo gaalnimadii uu qaatay haddaanan xaqiiqsan dadkaanuu la mid yahay fa inamaa in kale maahane huwa maalku maaluhu maalkiisii wey yasnacu asiirku fiihi fii maalihi maa yashaa maalkiisa wuxuu doonuu ku samey waa xurayn karaa waa sadaqayn karaa waa hibayn karaa qala imam الbuخarي رaحimه الlahu taعalى xadaثna abulwlid hisham بn abdimalik dayaalisi qala xadaثna shucba can cadin wacadi bni haabit alansaari can abi xaazim abi hurayra soo socdee waa salman alashjaci markaas can abi xaazim salman alashjaci can abi hurayra can الnabiy salى الlahu عalيه wasalam qaal man taraka maalan faliwarahatihi waman taraka kalan culays iyo ciyaal iyo qofkii ka tagana failayna xaggeennay ahaadeen culayskaas wixii culaysa anaga xambaaraynuu dhihi jiray xadidkaa shal aan soo qaadanay qaala imam الbuخari raximه الlahu taعalى baabun laa yariثu اlmuslimuun اlkaafira wala اlkaafiru اlmuslima waidaa aslama qabla an yuqsama almiraaثu falaa miraaثa lahu baabun hada midkani baabun baabug laa yariثu اlmuslimu alkaafira muslim gaal ma dhaxlo wala اlkaafiruuna اlmuslima kaafir isaguna muslim ma dhaxluu u baab yahay waidaa aslama shaksiga hadduu soo islaamo qabla an yuqsama almiraaثu dhaxalka intaan la qaybin ka hor odaygii waa dhintu uu maqlay mogta isaga gaal u ahaay odaygii waa dhintuu maqlay xoolaha ayaan lagaa boobin waasuu soo islaamay xoolihii intaan la qaybin uu soo islaamay dhaxalkuu u soo ordi falaa miraaha lahu dhaxal ma lihidaa laleeyahy liannahu waxaa weeye alcibratu bixaalati اlmowt odagu markuu dhimanayo qofkii muslim ahay qofkaas bisaa dhaxalka usoo fadhiisan kara laakiin qof markii odagu naftu ay ka baxaysay gaal ahaan jiray markuu maqlay waxbaa la qaybsanna soo boodo yiri ashhadu an la ilah illa ad falaa miraaha lah dhaxal yeelan maayo qala imam buxari raximah llahu tacala xadaثna abu caasim adaxaak bnu makhlad walbasri can ibni jurayj can ibn shaabisuri can caliy bn اxusein almashhuur bisayn alcaabidiin sayn alcaabidiin min aali beyti rasuuli illah salى اllahu alيyh wasalam can camr bni cuثmaan wa cuثmaan ibni cafaana dhalay camr ibn camr ibni cuثmaan ibni cafaan can usamat bni zayd radi allahu tacala canhuma ana الnabiy salى اllahu alيه wasalam qaal laa yariثu اlmuslimu اlkaafira wala اlkaafiru اlmuslima qala imam الbukhari raximah اllahu tacala baabu miraati اlcabdi nasraaniyi والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده باو من ادعى أخا أو ابن أخ هذا مثل باو ميراث العبد باب حكم ميراث العبد أدونك دحل كيسي دحل حكم كيسي أيو بابيها أدونك سو النصراني النصراني قالوا نشبه كريشتن كاها iyo wal mukaatabi addoonkii la kitaabiye dhaxalkiisii xukunkiisii u baab yahay mukaatabkaasoo asaguna an nasraaniyi nasraaniga ahayo gaalka ahaa wa ismi man shaksi dembigiisana waa u baab shaksigaasoo intafaa diiday min waladihi waladkiisii diiday weled isaga uu dhalay inkirana waa u baab xukunkiisii halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa addoonka nasraaniga ah baabkani wuxuu daba joogaa baabkii hadda noo soo dhammaaday oo baabun laa yarihu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslim laba qofoo laba diin kala haysta inaysan isdhexlayn waan soo qaadanay inaysan isdhexlayn waanu soo qaadannay laakiin ma jiraan nidaam kaleoo lacag ay u kala heli karaan hadday dhintaan laba qof oo laba diin kala haysta hadday kala dhintaan dhaxal waa la diiday nidaam kale ma jira oy lacag u kala heli karaan hadday dhintaan masaladaasuu ka hadli sheekhu marka waa jiraan nidaam kale lacag kale u kala heli karaan haddii ay kala geeriyoodaan waana baabu miiraati alcabdi annasraani yacni qofkan sayidku muslim uu ahaa sayidku muslim uu ahaa addoonkiisuna wuxuu ahaa gaal nasraani ah gaal nasraani uu ahaa waana dhintay xoolihii marka addoonkaas gacanta uu ku hayey yaa yeelanaya xoolahaas waxaa yeelanaya sayidkiisii wuxuuna ku yeelanaa bixukmi riqi laa bixukmi almiraas xukun dhaxalna ku yeelan maayo ee dhinaca wuxuu ka soo gelaa sayid waxaan u ahaa jiray sayidkiisii isaguna addoonkayguu ahaa walaa milka lilcabdi addoonna waxba ma milkiyo marka wixii gacanta uu ku hayay iyo wixii oo dhan aniga ha laygu soo wareejiyo saas muxuu ku yeelanaa bixukmi riqi uu ku yeelanaa yacni addoonkayguu ahaa laa bixukmi almiraas leannahu laa yatawaarat ahlu diinayn laba diin laba qof oo kale haysta isma dhaxlaane masaladaasuu ka hadli marka inay jirto dad aan isku diin ahayn xoolana kala heli kara taasuu u baabaysa sheekhu baabu miraathi alcabdi nasraaniyi walmukaatabi nasrani masalo labaad wey iyadana mukaatab nasraani ah mukaatab nasraani ulojeedada laga leeyahy waxaa weeye sayidkan muslim uu ahaa addoonkiisiioo nasraaniyuu kitaabeeyey intaasoo lacaga haddaad keento wuxuu yidhi xorata lacagtii asagoo raad raadinaya oo qaybna helay qaybna aan soo dhammaystirin saasuu ku dhintay addoonkii addoonka mukaatabka ahaa saasuu ku dhintay see la yeeli marka lacagtii uu gacanta ku hayo maalul kitaabaha uu aruurinayey lacagtaas yaa yeelanaya fuqahadu waxay leeyihiin lacagtaas waxaa la samayn lacagtu haddii ay dhan tahay maalul kitaabihii maalul kitaabihii hadday dhan tahay xoolihii laga sugayey xoolahaa sayidkaa la siinaa maxaana loo siinaa liladaa'i min alkitaabati so lacag kama aadan sugayn oo maadan kitaabeyn lacagtaadii hoo lacagtaadii qaado lacagtaas isaguna muxuu u qaatay laa min baabi alirsi bal min baabi maali lkitaabati maalulkitaabu u qaatay maahana dhaxal asna uma qaadan waa masale kale haddana oo laba qof oon isku diin ahayn oo kala geeriyooday ay lacag ku kala heli karaan ama xoolo markaas ay ku kala heli karaan kuu sheegi sheekh walmukaatab annasraaniyi wixii soo harana see la yeeli maalan ninkan lacag badan uu hayay oo maalulkitaabihii markii laga jaray lacagaaba soo hartayba lacag ayaa soo hartay lacagtaas soo hartay jumhuurulculamaa minhum imaamu shaafici waxay leeyihiin baytulmaalkaa la dhiga baytulmaalka ayaa la dhigay ee sayidkii ma qaadanay leanna mukaatab u ahaa ninkani mukaatab ayuu ahaa baytulmaalkaa la dhigay wa baabu ismi ma shaksi dembigiisana waa u baab shaksigaasoo intafaa inkiray oo diiday min waladihi waladkiisii diiday halkana sheekhu wuxuu uga hadli qof asagu carruur uu dhalay si kasta u diiday xukunkiisii kaas waxaa weeye nabigeenu sala allahu aleyh wasalam axaadiis fara badan ayuu qofka noocaas oo kalea ku tilmaamay in cuquubo ilaahay uu iska leeyahay waxaa ka mid ah xadiiskii ibnu cumar man intafaa min waladihi qofkii carruurkiisa inkira falyatabawa' maqcadahu min annaar meeshuu naarta salka ka dhigi lahaa ha sii diyaarsado inuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam taas marka sheekhu xadiis uma keeni doono wa ismu man intafaa min waladihi tarjamada qaybtaas ka mid a xadiis uma keeni doono waxaa kaloo sheekhu sidaas oo kale xadiis uusan u keeni doonin baabu miiraasi alcabdi annasraaniyi iyo walmukaatabi nasraaniyna xadiis uma sheegi doono tarjamada bisuu ku gaabsaday xunka wa haadaa midkani baabu man shaksi ayuu u baab yahay shaksigaasoo iddacaa sheegtay akhan walaal sheegtay ow amase ibna akhin ama walaal wiilkii sheegtay hal yuqbalu qowluhu ayuu u baab yahay qofkaa qowlkiisa ma la aqbali ma laga yeli istilxaaq istilxaaq masalatu istilxaaq uu ka hadlay sheekh qofkan wuxuu istilxaaq ku sameeyey uu ishaleeshiina cunugu ishaleeshiin markaas wuxuu leeyahay walaalkay waay oo aabbahayaa dhalay qowlkiisa ma la aqbalaa dacwadiisuna masmuuca ma tah ma la dhegaysanaa dacwadiisa dacwadiisu waa masmuuca hadalkiisana waa la aqbali ama wuxuu sheegtay ibnu akhuu sheegtay ibnu akhuu sheegtayo wuxuu leeyahay adeeraan u ah cunug uu ishaleeshiinayo adeeraan u ah markuu haleeshinayo muxuu haleeshinaa walaalkayaa dhalay uu leeyahay walaalkiisuu haleeshinaa iyadana dacwadaasi waa masmuuca waa la dhegaysanaa waana laga aqbali kaa xadiiskeeda wuu noo sheegi doonaa waa xadiiskii ku soo celin doonaa xadiiskii oo ninkuu la dardaarmayo walaalkiisa cabdi bni abi waqaas iyo xadiiskii cabdibnu zamca oo haddaanu soo marnay uu u deliilin doonaa masalada قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جبير البغلاني قال حدثنا ليث عن بن شهاب سوري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام كدودي وحديث كان صومرني فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي وإلى الدردارمي أنه ابنه انظر إلى شبهه في رسولك إلهي سوء أجيه بالفير سوء أجيه ولالكي بل في رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم waana meesha nabigu min baabi الاxtiyaadi wاlwarac sawda uu ku yidhi ixtajibii minhu iska xijaab cunugan ilaa waxaa la arkay inuu og yahay cutba inuu og yahay wa qaala cabdibnu zamcana wuxuu yidhi hada akhi ya rasuul اllahi wulida calىa firaashi abi min waliidati addoontiisaana laga dhalay fanadara rasuulu llahi salى اllahu alay waslam ilaa shabahi cunuga shabahiisuu fiiriyey u ekaashadiiso uu u eg yahay cutbo fara'aa wuxuu arkay rasuulku salى اllahu alay wasalam shabahan u ekaasho u ekaashadaasoo bayinan cad bicutbo uu u eg yahay uu nabigu arkay sala allahu alay wasalam faqaala rasuulku sala allahu alay wasalam huwa waladkani laka adigu kuu sugnaaday yaa cabdu istilxaaqaas maxaa samaynaya akh baabu man iddacaa akhan nabigu dacwadii waa dhegaystay weliba istilxaaqiina waa aqbalay nabigu sala allahu alay wasalam dacwadaas la dhegaysanayo huwa laka yaa cabdu alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajir waxtajibii minhu yaa sawdatu binta zamca qaalat caaisha waxay tidhi falam yara sawda cunugaasi ma uusan arkin sawda bintu zamca bacdu bacda qowli rasuuli illah rasuulka ale sala allahu alay slam qowlkiisu bacd qaala alimaam albukhari raximah llahu tacala baabu man iddacaa ilaa gayri abiihi haadaa midkani baabu ismi man shaksi dembigiisii ayuu u baab yahay shaksigaasoo iddacaa ku abtirsaday ilaa gayri abiihi iddacaa bimacnaa intasaba qofkii ku abtirsaday dembiga ilaahay agtiisa uu ka helayo ilaa gayri abiihi aabbihii keyrkii ku abtirsaday qofaan aabba dhalin ku abtirsaday oo yidhi kaasaan ku abtirsan oo kaasaa idhalay yidhi oo beentaas yacni sheeganaya cuquubada iyo dembiga ilahay agtiisa uu ku leeyahay qaala alimam albukhari raximah llahu tacala xaddathana musadad bnu musarad albasriyu qala xaddathana khaalid wa huwa bnu cabdillaahi wa khaalid bn cabdillahi khaalid daxaan قال حدثنا خالد خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملم عن سعد قال سعد وحور سمعت النبي نبي المغرب صلى الله عليه وسلم يقول حال لي رسول صلى الله عليه وسلم من ادعى قفكي كو أبترسد إلى غير أبيه والحال هو يسقون يعلم ووقيهي أنه شخص ياسي غير أبيه أبيه غير كين يهي ووقيهي فالجنة عليه حرام شخص ياس جنة واك حرام رسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله فذكرته وان شيغي حديثك فذكرته يا رهي أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملقي وحي كدغنتا قال أبو عثمان النهدي أبو عثمان النهدي وحو يري فذكرته حديثك وحان u sheegay لأبي بكرة أبي بكر u sheegay فقال markaas wuxuu yidhi أبي بكرة وأنا أنuguna سمعته حديثka waxaa مقلay udunaaya labadeeda dhegoodaa مقleen ووعaahu xadيiثka waxaa xifdiyey qalbi qalbigayguna waa xifdiyey min rasuuli الlahi uu ka xifdiyey صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أسبق ابن الفرج waa فقيه مالكية مصري ah فقهiga maalikiyada dhulka masr sheekha ku faafiyey wey asbq ibn اfarj almisri qala xadaثna ibn wahbi cabdاllahi bn wahbin اlmisri qala akhbarani camrun camr bn اxariث almisri can jacfar ibn rabica alkindi can ciraaq ciraaq bn malik can abi hurayra can الnabiy salى الlahu عalيه wslam qaal laa targabuu ha nicinina can aabaa'ikum aabbayaashin ha nicinina faman ragiba can abihi qofkii naca fahuwa midka xugunkaas uu sameeyey oo raqbado aabihiis uu nacayo kufrun jisaarid wey kufrun duuna kufri waa kufri laa yukhriju can اlmila kufrigii weynaayo diinta looga baxayey ma aha waa jisaaridoo nicmadii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aabbihiis ilaahay ugu soo dhiibo sababin liwujuudihi ahaa oo jiritaankiisa dhanba uu sabab ahay ku jisaaray qaala imam bukhari raxima llahu tacala baabun ida dacat ilmar'atu ibna baabun hadaa midkani baabun baabun ida dacat ilmar'atu islaantu haddii ay sheegato ibnan wiil hadday sheegato fa hal yusmacu qowluhaa ma la dhegaysanaa dacwadeeda dacwadeedu masmuuca ma noqona istilxaaqay samaynaya islaantani waa hooyo cunugan anigaa dhalay ayilada dacwadeeda ma la dhegaysanaa dacwadeedu masmuuca wey dacwadeeda masmuuca weeye oo wala dhegaysan haddii ay sheegato cunugan inay hooyo u tahay walam yunaasichaa axadun qubila dacwaaha bigayri inkaar dacwadeedii waa la inkiraya cid inkiri kartaana ma jirto waa la aqbali dacwadeedii cunugan waxay tidhi hooyan u ahay anigaa dhalay walam yunaasichaa axadun axad kula doodayo kula murmayana ma jiro qubila dacwaaha dacwadeeda waa la aqbali waa la siin qaadaa laleeyahy hooyanimana loogu ictiraaf way dhaxli markaas isaguna waa dhaxlaya markaas laakiin haddii zawj ay haleeshiiso ilxaaq haddii yani xugun kale qof kale xuquuqdiis haddii mas'alada ay soo geliso oo masalan ay tidhaaho ninkaas ayaa aabba u ah anna hooyan nin kale haleeshiinaya markaas asagiina waa inkiray kama dhalin uu yidhi mana arkin shaqana kuma lihi waa mas'alo kale markaas shaqo kuma lihi hadduu yidhaaho waxaa leeyahay bayino la imaato fa in aqaamat bayinatan qubila dacwaaha hadday markhaati iyo caddayn kaysato dacwadeeda waa la maqlaa cunugaasna waa la haleeshiinaa ninka ay sheegatay ama biduuni albayina falaa tusmacu dacwaaha haddaysan bayino iyo caddayn iyo markhaati aysan la imaan haddii xaq kale meesha ay soo geliso masmuuca noqon mayso laakiin hadday tidhaa cunugan anigaa dhalay cid markaa munaasacoonaysa oo la doodaysa jirin dacwadeedu markaa masmuuca weeye waa la dhegaysan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم الحكم النافع الحمصي قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن هرمز المدني الأجل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان لبا سلامة وحا أهين معهما لبدود معقود وحا أهد ابناهما لبدود ويل جاء ذيب ورابا يمدو فذهب وحلته بابن إحداهما لبدود مد كمد ويل كودي ورابه قاتل فقالت مديا وحي تري لصاحبتها صاحبتي waxay ku tiri inama in kala mahan dhahaba bibnik wiilkaagu la tagay waraabuhu waqalat al-ukhra tii kala waxay tiri inama dhahaba bibnik wiilkaagu qaatay uu la tagay fataha kama taa labadoodu waxay isku la xukumtameen ila daawud alayhi salaam faqada bihi bil waladi waladki nabiyullah daawud wuxuu u xukumay lil kubra islaanti weyneed u xukumay fakharajat labada islaamadu way baxeen ala sulaymaan ibn daawud nabiyullah sulaymaan oo nabi daawud uu dhalay alayhi salaam ay u tageen fa akhbaratahu nabiyullah sulaymaan u khabreen alqisata qisadii dhex martay u sheegeen فقال markaasuu xikmaduu sameeyey نبي للhi سلaيمان wuxuu yidhi iiتuuni ii keena bsikiin sikiin ii keena yani midiyaa loola jeeda midi ii keena u yidhi ashuquhu waan dilaacinaa waladka baynahumaa dhexdoodaan u kala jeexiye waa xikmad ilaahay subxaanaه wa taعala uu ku ilhaamiyey waa u kala jeexiye bal midi hala ii keeno faqaalat الsukrى tii yareedaa waxay tihi laa tafcal ha samayno yarxamuka الlah huwa ibnuhaa wiilkeedii haddiiba la dilayu dhimanayaba waa wiilkeedii wiilkeedii udaa u daayo faqadaa nabiyullah tii kalena waa aamusanta oo waxayba raalli ku tahay in la dilo xataa haddii iyada aan la siinayn iyada haddaan la siinayn in la dilayba tii kale raalli ku taha waa iska aamusan tahay ima ana wa ima damaaru ee carabtu dhahaa ama aniga ama halaag saasay ka taagan tahay iyada ima ana wa ima damaaru ama maslaxadeedu ha jirto ama dadku ha baaba'aan ama tiyada hala yeelo laa tafcal ha samayna yarxamuka allah huwa ibna waa wiilkeedii faqadaa nabiy llaahi sulaymaan bihi bilwaladi waladkii wuxuu u xukumay lisukhraa midii yareed ayuu u xukumay marka sukhradii u xukumay marka maxalushaahidka bukhaari qisadaas xilligaas dhacday ee waa sharcu man qablana ayuu wuxuu u deliishaday ana almar'ata tusmacu dacwaha haweeney dacwadeeda in la dhegaysanayo hadday istilxaaq samayso oo weladka hooyaan u ahay ay leedahay in la dhegaysanayo imaamu nawowi raximah allahu tacaala sharaxa saxiixu muslim markuu xadiidkan ku sharxayo wuxuu yidhi walacalla alkubraa aqarat bacda dalika lisuqraa annaga sharcigeenna markii la fiiriyo waxaa dhici karta middii weyneed inay qirtay ka bacdi inay tihi nabillahi daawuudow yani nabiyllahi sulaymaanow beenaan sheegaye waa wiilkeedii innaga sharcigeenna markii la yidhaaho yani munaasabaha loo raadiyo inay u qirtay markaas ka bacdi ayaa suurtagal u leeyahy qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yidhi wallaahi aan ku dhaartaa in samictu bisikiini lafdu sikiin ma aanan maqlin qaddu horay ilaa yowma idin maalintaas uu xadiidku nabiga noo sheegayey maahane sala allahu alayh wasalam wamaa kunnaa ma aanan ahaan jirin naquulu inaan dhihi jirnay ila almudya ilaa lafda almudya kelimadan oo kale mudyaan cabiri jirna uu yidhi sikiin maalintaas ayaa iigu horraysay uu yidhi maqalka nabiga aan ka maqlay sala allahu alay wasalam qala alimam buxari raximah llahu tacala baabu lqaa'ifi haadaa midkani baabu xukmi alqaa'ifi nasab yaqaanka xukunkiisii ayuu u baab yahay halkan sheekha wuxuu ka gudageli ruuxan qaa'ifka ahi waa ruux markuu labada qof fiiriyo wejiyadooda iyo socodkooda iyo jismigooda markuu fiiriyo ruux yaqaano ilaahay uu ilhaam uu u siiyey oo nasabka soo saaraya oo qofka aabbihii ama hooyadii isla markiiba ilaahay uu ku ilhaaminayo markiiba soo saarayo dhahaya kana aabihiis ah ruuxaas ma la ictimaadi karaa qaa'ifka qaa'ifkaas ma la ictimaadi qaa'ifka waa la ictimaadi calaa madhabi shaafici wa maalik wa axmed saddexdaas madhab waxay leeyihiin qaa'ifka waa la ictimaadi qaa'ifkaas laakiin qoormaa la ictimaadi in amkana alwaladu minhumaa haddii waladka laysku haysto labada qof oo ku murmaya labadoodaba uu suurtagal ka yahay kan inuu dhalana waa suurtagal kan inuu dhalana waa suurtagal labadoodina waa ku doodaya wax bayinaa iyo wax caddaynahoo lahayana ma jiraan qaa'ifaa loo bandhigi qaa'ifka marka masaladiisa waxaa qabsaday imaamu shaafici iyo maalik iyo axmed ayaa qabsaday abu xaniifana wuxuu leeyahay masalatu lqaa'if waa baadila liannahu dannun wa xadsun wuxuu wax ku dhisayo waa malo abi xaniifa isagu qaa'ifka waa inkirsan yahay madhabkiisuna waa inkirsan yahy wuxuu leeyahay masalatu lqaa'if waxay ku dhisan tahay xadsi iyo qiyaas iyo malo malana meeshan kama soconayso welad dhanaa la rabaa in qof aabba looga dhigo oo la haleeshiiyo marka qiyaas qiyaas wuxuu leeyahy qof aabba loogama dhigi karo ninkan wuxuu samaynayo goobjoog ma ahan islaamtan iyo ninkan iyo meesha isaga dhalayeene waxbuu xoogaa ictimaadi oo qaraa'in iyo waxbuu iska fiirin marka xanafiyadu ma ogola masalada qaa'ifka قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جبل بغلان قال حدثنا ليث عن شهاب سوري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مثل من عائشة إن رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم دخل علي رسولك إيسو قالي صلى الله عليه وسلم مسرورا حال فرح قلي تبرق حال أي بربر قيان أصارير وجهه وجهيس أستامهيس أستامه وجهيس كم قنيان أيقو برق ينور نور وكبح يسو قالوا فرحسن فقال رسول صلى الله عليه وسلم وحوري ألم ترى ما أركم يا عائشة أن مجززا نك مجزز لديه جري نظر آنفا قوردو إنو فيريي إلى زيد بن حارثة إيا أسامة بن زيد أسامة بن زيد أو ويل كيسها إنو فيريي ما أركم يا وفقال نكاس مجزز كاهي نصب يقان كاهي قائف ويري إن هذه الأقدام اللغهني بعضها اللغهن قاركيد من بعض قارك ليك أهادين إنو يري ولا اللغهن وإسرالين أنتو اللغوه دي فيريي وحبا لغشيك شيئا مركز oo markaa yani zayd bnu zayd bnu xaarisa ayaa dadku qaarkood waxay dhahayeen usaamat ibnu zayd asagoo ma dhalin leanna usaamat ibnu zaydna wiil aad carab oo caddaan badan u ahaa odaga zayd bnu xaarisana madow uu ahaa marka dadku waxyaalaha n kore iska qiyaasayaani marka waxay yidhahan isma dhalin labadan waxaasaa magaaladii lagu faafiyey nabiga sala allahu alay wasalam marka ninkan mujasisa inta soo maray labadooda meel wada jiifo lugihii kaliyo ay ka soo jeedaan uu cagahan walle cagahan waa isdhaleen u yidhi ninkii mujasiskii cagahana waa isdhaleen nabigu salى اllahu alay waslm wuxu horta dadkii bal waxa ay sheegayeen dadkii ha maqlaan inay baadil yihiin waxa dadku ay sheegayeen qala imam buxari raximah llah taala xadثna qutayt bn sacid bn jib baqlani qala xadثna sufyan waa ibn cuyayna can zuhri can curwa can caiشha qaalat dakla calaya rasuul اlahi salى اlahu alay wslam daata yowmin wاlxaal huwa masruurun lafarx geliyey faqala rasulu sal اlahu alay waslm wuxu yhi caaisha alam tara ma arkin miya ana mujazizan almidlijiya heer midlij loo nisbeeyey midliji dakhala calay inuu ii soo galay faraa usaame iyo wasayda u arkay iyo wasaydan u arkay walxaal calayhimaa dushooda qadiifatun katiifad ay tahay qad qadayaa xaalay dabooleen ru'uusahumaa madaxyaalkooda ay dabooleen wabadad aqdaamuhumaa lugahoodiina ay muuqdeen faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi qaa'ifka ahaa ina haadihi alaqdaama lugahani bacduhaa min bacdin allah subxaana wa tacaala